waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali soomaaliya maanta waxaa ka jirto dowlad dowlado badanna waa soo mareen arrimo badan oo maanta la sugaya inay dhammaadaan baa hadda dib inoogu soo noqday dowladdii shalay meeshii maraysay doorashadii baa soo dhowaatay wixiioo dhammaaba hadda waxay marayaan waa isku yara qasmayaan sida muuqata dowladda waxyaabo badan bay horey u qabatay oo ka mid ahaa dhinaca ciidanka iyo waxbay qabatay iyo deemihii iyo waxaasay qabatay laakiin wax priorita lama samaynin oo ma la kala hormarin wixii kow iyo laba looma kala qaadin dowladda marka ugu horeyso waxaa la rabay inay priority siiso sikureedsada oo dalka in la sugo ammaanka dalka in la sugo tan labaadna waxay ahayd in ay sameyso ayaga iyo maamul goboleedyada wax ay ku wada shaqeeyaan oo cad haddii constitutionka xataa u dhammaystirneen waxaa loo baahnaa inay sameeyaan warqad lagu wada shaqeeyo ay ku qeexan tahay awood kasta dowladda dhexe iyo awoodda maamul goboleedyada ayadana lama lama qayaxin oo lama sameynoo isku dhac badan baa ka dhacay wakhtigana kaga dhulmay madaxweynuhu dhowaan wuxuu saxeixay sharciga doorashada wakhtigii hadda dowladda iyo baarlamaankana muddo toban bilooda ka hartay iyo ka yar ma suuroobi kartaabaad is leedahay sida sharcigaas ku qornayd in hal qof iyo hal cod la qabto
waxaan filayaa inaysan suurtagal noqonaynin in hal cod iyo hal qof oo maanta ay soomaaliya ka dhacdo ama sharcigan la saxiixay inuu hirgalo in hal qod hal cod iyo hal qof soomaaliya aad bay u rabtay in la helo laakiin ma muuqato waa la saxiixay sharciga laakiin wax badan baa diidayo wadankii sukureysidiisa ma sugna maamul goboleedyada iyo dowladda ma isku hagaagsana waxyaabo badan oo hor istaagi doonaa jiro sideed bilood baa dowladda u hartay wax la mid a inta u hartay kadib ma u malaynayo inay inay inay hirgelayso waa garta marka hadday suuroobi weydo maxaad is leedahay dariiqa kale inuu noqon doono in doorashada sidii hore loo qabto konton iyo kow xildhibaanada soo doorta iyo xildhibaanada madaxweynihii doorto mise waxaa jirta hadalhayn ah waxaa dhici karta dowladdu inay rabto in waqti loogu daro ama labiiyo toban bilood ha noqoto ama waqti ka badanba ha noqotee horta wax kasta oo soomaali ku heshiiso in la fuliyaa aada u fiican laakiin waxay u eg tahay dowladda tan haddii arintaanu inaysan hirgelaynin haddana la saxiixo waxay u egtahay markay cakiranto in dowladdu ay codsan doonto in la siiyo loo kordhiyo oo loogu daro si hawshi loo fuliyo marka dilay badan oo hawshaanu ku dhacay oo mataqaanaa gaarsiiyey wakhtiga kan ma intentionally oo ahaa mise awooddaa yaraatay anigu ma garanayo laakiin arintaana waxaa la rabay muddo hore in laga shaqeeyo priority la siiyo sekureedsada iyo doorashada iyo waxyaabaha loo baahnaa lama sameyn waa garta waxaa soo badanayay baryahan beelo shirar gaara qabsanayay dowladda dhaliilaya kuwo kalaa soo socda maxaad is leedahay way keeneen kulamadan beelaysan oo dhawaanahan dhacay soomaaliya dhibaatada ugu weyn oo haysatay ka mid tahay qabyaaladan la daba ordayo iyo beelaha isu imaanayo soomaaliya dhibaatada haysata waxaa weeye ninkii maalin wax noqdo ilaa uu ka dhinto ma harayo wuxuu rabaa inuu meeshaasi ku soo noqdo geed gaaban iyo geed dheer u fuulo kan joogana ma rabo inuu baxo sidii uu ku joogi lahaa ayuu mataqaanaa aada ugu dadaalaya waxaan qabaa anigu in dowladdu iyo dadka kan wada shirayo soomaali dan u maaha soomaaliya waxaa dan u ah shuruuc kala hagta in la helo oo mataqaanaa nidaam iyo shuruuc kala hagta in loo helo oo qabyaalada la iska dhaafo markee dadku waa la wada gaboobay dhallinyarada inaan looga tegin dhibaato oday horoo dhintay dhib xaggiisa laga sheeganayo iyo kuwa hadda joogo dhibka wada labadaba inay iska dhaafaan oo dhalinta jaanis la siiyaan ku talinaya la daayo danta ummadda la wada eego dhinac kastay ahaato ama gobol ha ahaato ama dowladda dhexe ha ahaato ama qabaa'ilka ha ahaadaan marka qabaa'ilka waxay noqonayaan owrkaaga lagu kicinaya dowladdan waxay noqonaysaa awooddii bay oorkii ka dhiganaysaa saasu soomaalinimo maaha mana shaqaynayso waa gartay koleba beesha caalamku arrimaha soomaaliya aad bay ugu lug leedahay ama ha noqdeen qaramada midoobay ama mareykanka ama midooda yurub ha noqdeen ee baryahan waxaa soo baxayay hadallo kasoo baxayay safiirka mareykanka oo kale ee qaramada midoobay ee, ee, ninka wakiilka uga ah soomaaliya khudbad buu ka jeediyey ee, b- maalintii daraad ahayd waxaad moodaa soomaalidu kelmad kastoo kasoo baxda dadkaasi inay sarifayaan oo eh, ama- ama dowladda ahaw ama dadka taageera ahaw haddii ay u arkaan kelmad iyaga dan ugu jirto inay markiiba banaanka soo dhigayaan mucaaradku sidoo kale uga faaideysanayaan marka doorka beesha caalamku ma moodaaba dalku inuusan eh, si ahaan soomaalida gacan ugu jirin ee ajaaniibtaas hadalkooda laga qiimeeyo xataa siyaasiyiinta soomaalida Ah, runtaa weeye xasan annugu haddaan soomaalinaha isma qiimayno nin kasta oo meesha joogo waxaa laga arkayaa wax aan jirin xaasinimadaa nagu badan dhibaatooyinka aad bay u badan yihiin marka waxaa roon inaan annagu tashanno baasha caalamka iyo adduunka waxaanoo dhan waxaa roon annaga masiirkanaga inaan ka tashanno beela- beesha caalamka ay gacan nagu siiso laakiin beesha caalamka markay ogaato oo annaguna aan ishaysano beesha caalamka danbay meesha ka leedahay qolo kasta dantay ka leedahay bay fulinayaan waxaan rabaa inaan wax yar dib ugu noqdo jarmalku wuxuu go-aan gaaray in askari jarmala uusan dibadda ku dhiman constitutionkoodii ku jirta waagii soomaaliya lasoo aadayay baarlamaanka fariistay waxay ka saareen in ciidankoodu uu aadi karo waxay soo aadeen soomaaliya taasi maxaa keentay markii la weydiin waxay dhahan danta aan ka leennahanu u soconnaa ninaan dankaa lahayn waxba kuu dayi maayo annaga haddaana heshiinin waana laga faa'iidaysanana waana dhibtoonaynaa marka waxaan ku talinaynaa soomaalida inay dib iskugu noqoto qabaa'ilka ordaya odayaasha wax noqday iyo kuwa dowladda ku jiro soomaaliya maxaa dan u ah laga shaqeeya qabiilna wax ma taraayo qabyaalad Eh, kursi isku dhejisna wax ma tarayso realitiga waxa weeye aanu u abuurno dhallinyarada soomaaliyeed inay maaragta wax noqdaan waa gartay ee, dhowaan aada waxaa loo hadalhayay dabcan eh, eh, shir eh, addis ababa ku dhex maray madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne somalilan muuse biixi eh, iyo hadalhayn ahayd inay dhici kartaba in eh, madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya ay hargeysa tagaan Eh, dabcan taas waxaa gaashaanka ku dhuftay eh, madaxweyne biixi hadalhayntaas guud ahaan iyo iyo somalilan iyo soomaaliya inteeda kale inay isu soo dhowaadaan see see u arkaysa wallaahi horta soomaali inay kala go-do oo maanta qoloba meel istaagto dhibkeeday leedahay Eh, annaga soomaali baan nahay dad wada dhashaan nahay waagii somalilan iyo southka intaan laysku darsamay markii laysku darsamay waaba la kala guursaday waa la sii dhexgalay marka waxaan ka hadlaya waxa waye dhulkii waa la wada leeyahay waa dhul soomaaliyeed war somalilan maxay xaq u leedahay waagii hore oo dalka laysku daraayay khaladaadka dhacay bay ka mid tahay wixii annaga aanu ku heshiinay oo qoran ma jirin waa laysku darsamay caadifad baa jirtay taas baa waxay abuurtay in jagooyinkana laga badsaday waxaana laga badsaday kasoo tag inqilaab baa dhacay dalkii ciidan baa qabsaday dagaal baa dhacay waxaa dhacday snman inay kusoo inay soo weerartay eh, hargeysa iyo dhulkii dagaalkii dhacay wuxuu keenay askarina hadduu meeshuu joogo ciidanka uu joogo marka lasoo weeraro difaac buu galaya dhibaataa dhacday labadii dhinacba dad baa ku go-ay oo ku dhammaaday war dadkii dhintay waa dhinteen allah ha u naxariisto war dadka hadda jooga dantooda ha laga shaqeeyo hebel waa dhintay tan noolaan yacni dartiis u baabi'inaa maaha somalilan iyo soomaaliya ha wada fadhiistaan war ama ha la kala go'o ama ha laysu imaado horta walaalnimada yaa laga tegin ha laysu yimaado ha la wada hadlo markii la wada hadlo kadib wixii ka soo baxo lagu heshiiyo hala qaato laakiin ma wada hadlayno ma rabno dhallinyarada waxa lagu abuuraya waxaan u arkaa wax qalada inay yihiin wixii dan ah oo la suubiyo ha lagu wada shaqeeyo hadday rabaan madaxweynaha har qaataan prime ministerka somalilan ha noqdo kan ha noqdo ha lagu heshiyo wixii lagu heshiye hala socodsiiyo laakiin dhallinyarada walaalaha ayaan la kala goyn anugu saasaan qabaa weligeyna waa qabay waa gartay eh, dhanka ammaanka een, eh, xirfad baa u leedahay mar wasiir gaashaandhigga eh, ku-xigeenka wasiir gaashaandhiggaad soo ahayd jenaraal ciidan baad soo ahayd Eh, dowladda soomaaliya hadda ciidamo badan bay soo tababarataa dagaalay kula jiraan al-shabaab eh, mar ciidanka wax laga laayaa mar meelay qabsadaan mar waa laga saaraa guud ahaan eh, istaraatiijiyadda dowladda ee ku aadan arrimaha ammaanka see u aragtaa Ah, eh, istaraatiijiyada go- ku aadan ammaanka waxaa khaldan xirfadihii iyo sababihii iyo meelihii loo mari lahaabaa khaldan nimanka la leeyahay al-shabaab shimbiro maahanoo geeda ma saarne waxay degan yihiin soo dadkay ku dhex jiraan ciidamada la dhisaayo naftirkooda habka loo dhisaayo iyo habkay waa dadaaleen mashaarkaysiiyeen wax o dhan waa isku toosiyeen laakiin ciidanku waa inuu baalas noqdaa waa inuusan qabiil u badan hadduu qadiil u bato dhibaatuu keeni karaa wuxuu keeni karaa inqilaab in laysku dayo wuxuu keeni karaa waxaan loo baahnayn qof aan khibrad lahayn markuu meesha joogo oo wax dhibsado madhe inuu isbedelo oo dhibaato kale uu abuuraa dhici karto ciidanka habka loo dhisaayo waa in loo fariisto guddi loo saaro laysku dhafo qabaa'ilka laysku dhafo marka soomaaliya cudurka haysto waa qabiil qabiil waa inuusan u badan waa inuu isku dhex jiro oo lasku lasku laysku dhafo waxoo dhan tan waa mid nimanka la leeyahay al-shabaab saas laguma difaaci karo al-shabaab waxaa lagu difaaci karaa hab meelahooda loogu tagayo lala degaayo laakiin waa baxayaa waxaan qabanayaa qoryooleyaan qabtay for example ama tuuladiiaad qabatay waxaa kaaga dhintay intaasoo qofood waa hanan weyse betrool baa ku baxayo rasaas baa baxayso waxa awood baa ku baxayso dad baa ku dhimanayo shan beri kabacdi meeshii nimankii waa kusoo noqdeen marka masaasaa lagu jiraya maya waa in la bedelaa istaraatiijiyada haddii dowladdu aysan xataa waxay u yeeran kartaa dad expert ah oo la fariisto oo soomaalidii hore ah saraakiishii ah si arintan maxaa laga qaban karaa raboor ha gudbiyaan raboorka lasoo gudbiya ha lagu shaqeeyo laakiin saan waxba laguma qaban karo madaxweynahana taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed maaha taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed waxaa ah ninka taliyaha laakiin madaxweynaha waxa weeye honory commander waay ama taliyo sharafeed waay markuu u shaqeeyo sida taliyaha xoogga meeshaas qalad baa ka imaanaya barkee ciidan waxba kama yaqaano shaqana kuma laha laakiin waa in raboor loo keenaa raboorka loo keenay hadduu anfaco waa inuu maaragtay ku shaqeeya hadduu anfici waayana uu yidhaha wax ka bedela ama dad kale oo raboorka markii loo keenay asaga la shaqeeya oo u saxayo waa in la helaa laakiin nin kasta meel hadduu isku qaado dhibkeeday leedahay marka waxaa la rabaa saraakiisha nafsadooda dadka isku quality maaha dad baa akademi ka soo baxay dadna jananay iska qaateen marka dhibkaasoo dhan waxaa la rabaa in la saxo waa gartay waxaad ka dhawaajisay kelmadda qabiil soomaaliduna inkastoo dee makhaayadahay waa looga sheekaystaa laakiin markay noqoto siyaasadda iyo kor loogama hadlo ma waxay kula tahay dhibaatooyinka soomaaliya haysta in qabyaaladu waa qeyb ka tahay waxa ugu weyn ee soomaaliya haysta waa qabyaalad shacabka naftirkooda waxaa ka hadlaysan ninkii qabiilkooda ah oo wax hadleeyo ma celinayan waxay leeyihiin ninkii qabiilka annaga waa la taabtay asaga oo wax hadleeyey marka haddii saa noqoto shacabkaaba xataa waxaan garanayn ninkii wax dhaco waxay leeyihin waa nin raga oo wax haday oo tuug ah waxay leeyihin waa nin raga waxbuu dhacay hadduu wax dhico oo shaqada ka taga xataa waxa leeyihin waa nacas markii wax ma dhicin marka shacabka xataa waxbaa ka hadlaysan marka annaga dhan baa wax naga hadlaysan marka waxaa la rabaa in la hagaajiyo la toosiyo qabyaalad waxba mana tarayso qabiil waxmana qabiil sida ilaahay ugu talagalay waa waa sax ha lagu shaqeeyo ha laysku garto waa waa blade number oo kale waa taargaha baabuurka oo kale waay baabuurkan wuxuu ka yimid new south wiles taargihiisa wata that's it laakiin marka dhowran qabiil saa loogu shaqeeyo qabyaalad ay noqoto maya ma shaqaynayso ilaahayna raalli kama aha ummadana raalli kama aha kan qabyaalada wadana meel buu ku gaaraya maahna qabiilka waxba u tari maayo laakiin weligeedaan dhihi jirnay la tacaarufo weeye wax kale ayaan loo isticmaalin haddana xalkii waa gaari la-aanahay ma jiraa qaab kaloo wax loo xalin karo bahalka looga hortegi karo ama lagu baabiin karo ama lagula dagaalami karo wasi muxuu u jiri waayo haddii shuruucdii la sameeyo oo qabiilka naftirkiisa oo qabyaalad ninkii lagu qabto ay noqoto crimeka ugu weyn waa la dhaafaya waa in maxkamad la saaraa ninkaas soddon sano garka afartan wuxuu wuxuu qabyaalad ku sameeyey lagu qaado marka qabyaalad maaha waa qaran marka adiga qarankaaga markaad qabyaalad ka dhigto dhibkeeda marka waa in la helaa shuruuc marka sharci baan bajirin ninka markii qabyaalad lagu qabto aan maarata waxba samaynin ninbaa wax dhacayo waa jooga maya waa in sharci la geeyaa oo maxkamad la saara saasaa lagu reebi karaa marka annaga saddex generation keliya ayaa reer magaala ah annaga abbaha nagaa baadiye ka yimid anaa ku dhashay anaa caruurteydaa ku dhalatay wixii kasii dambeeya caruurtooda waay haddaanba magaalo nimid annaga dadku marka la yidhaha hebel waa heer baadiye waa ka caroonaya maaha marka dhaqan magaalousan lahayn dhaqanka baadiyaha qabyaalada waa lagu shaqeeyaa waana laysku garta waa insurance laakiin magaalada maya waxaan waa wax qaran leeyahay waay hadda haddii layidhaaho madaxweynaha loo aaneeyo wax kaloo dhacay oo qabiil ah soo dhibkeeda ma laha marmar qaarkood waa maqlaysaa wax loo baahan yahay maaha qof kasta dembiguu galo asagaa qabo ha lagu qaado waa garta ugu dambeynta n taas waa tii siyaasadda soomaaliya laakiin qabiilku qurbahasee uga jiraa ma dhibaato ku haya society-ga australia meel bandegan oo kale wallaahi soomaaliya meel kasta ay joogto sida dowladdu ay maaragtay qabyaalada dhib ugu qabtay ugu qabaa meel boon dadka joogo waa ka mid waxawaaye malmarka waa dhargan yihiin lacag bay haystaan cuntay haystaan laakiin meel kastoo tagto haddaad tagto meelaha soomaalida iskugu timaado waa waa la mid marka qabiilku waa dhibaatada ku haya meel kasta
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho